bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cabdiraxmaan اnnasaa'iyu raximah اllahu tacaala baabu lmas'alati mas'aladii ayuu u baab yahay baryada xukunkeeda caddayntiisa ama xadiidkii caddaynayay wbilisnaadi qaala ahbaranaa abu daawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abi ibraahim bnu sacdin weeyaan can saalixin wahuwa bnu kaysaan can ibni shihaabin ana abaa cubaydin mowla cabdiraxmaan bni ashar ahbarahu annahu samica abaa hurayrata yaquulu abuu hureyra dhahayu maqlay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laan yaxtasima axadukum midkiin inuu soo xaabo gurto bixusmati xatabin xaabo xirmadeed xirmo xaabo ah uu soo xirmaysto calaa dahrihi dhabarkiisa korkiisa uu ku soo qaato fayabiicaha uu iibiyo yaa khayrun u khayr badan isaga min an yas'ala rajulan qof inuu su'aasho fa yucdiyahu ou siiyo markaa ou yamnacuhu ow yamnacahu ama u diido ama markaa inuu siiyo ama uu u diido xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa baryada in laga fiican yahay waayo hadda uu garab dhigay qof qof inuu xaabo soo gurto dhabarka ku soo qaado ou iibiyo ayaa khayrun min an yas'ala yacnii khayr uga khayr badan in uu su-aasho su-aashu marka inay khayr tahay ma aha macnaheedu inaynan khayr ahayn riwaayaadka soo socdaa tilmaami doono marka macnaha afcalu tafdiilka laysa calaa baabihi wa bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu cabdillaahi bni cabdilxakam can shucaybin wa huwa shucayb ibnu leyf can illeyf bni sacdin can cubaydillaahi bni abi jacfarin qaala samictu xamsata bna cabdillaahi yaquulu samictu cabdallaahi bni cumara yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slama maa yazaalu rajulu qofka ka zuuli maaye yas'alu inuu su'aalanayo xataa ya'tiya ilaa uu yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laysa fii wajhihi wejigiisa korkiisa xaal aynan ahayn muscatun gabal oo min laxmin hilib ah iyadoo yacnii wejigiisa gabal hilib ah ama cad hilib ah uunan ku oolinoo qiyaamaha imaana oo marka baryadaas uu samaynayo mar walbaa wejigiisa ayay diiraysaa marka maalinta qiyaamahana bukhaari iyo siduu yidhaahdo xadiidkan wuxuu daba dhigaa qiyaamaha qoraxda waa lasoo dhoweynaya qadra miilin ayay imaaneen marka qadra miilin qoraxdii oo halkaas taagan oo qofkii maqaarkiisa qabayba ay gubayso ninkii maqaar u maqaar la oo u hilib la ka waran marka oo hilibkiisii marka oo wax ka maqan yihiin oo maqaarkii maqan yahay qoraxdaasi marka si daran ayay marka u asiibaysaa meeshaas marka waciid aad u daranaa ka muuqanaya wa bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu cuhmaan bni abi safwaan athaqafiyu qaala xadaanaa umayat bnu khaalidin qala xadaanaa shucbat can bistaami bni muslimi can cabdillaahi bni khaliifata can caa'id bni camrin ana rajulan ata nabiya sal slam nin baa nebigu u yimid fasa'alahu waa baryey fa acdaahu waa siiyey falamaa wadaca rijlahu lugtiisii marku dhigay calaa uskufati lbaabi iridda jaranjaradeeda ama meesha catabada iridda u ah oo qofka uu iridda marku galaayo ou lugta saaro ama uu lugta ka bootiyo ayaa qaala rasuululahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi low taclamuuna maa fi lmas'alati yacnii ninkii markuu baryey ee uu sii baxaayo gurigii uu ka sii baxaayo albaabkiisa ayuu nebigu wuxuu yidhi sal l slam low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa fi lmas'alati baryada waxa ku sugan oo dembi iyo xumaan ah maa mashaa axadun qof ma uunan socdeen ilaa axadin qof kale uma uunan socdeen yas'aluhu shay-an isagoo wax su'aalanayo tanna waxaa lagu xambaaraa qofkii ka maarmaayo baryada qofkay u bannaan tahay ma aha kay u bannaan tahay shalayna waa soo marnay axaadiidta qaarna hadda way ku imaan doontaa qofkii marka ay u bannaan tahay ama meel inuu wax weydiistaa ay u bannaan tahay weydiisanayo oo maalan suldaano wax weydiisana war dhib waxbaa aniga dhibkaasa ay haystay waxbaan rabaayo waxisii suldaankii damaalka dadkuu haayaa isaga ee maalkiisa alla lagama baryahay marka wixii marka uu dantiisa ku gaaro ama daruuriyaadkiisa uu ku qabsado suldaan oo kale inuu warsado iyaga ma iyo taasoo kale ma aha iyo isagoo baahi qabo oo ay baahi u geysay inuu weydiisto ee takahur marka uu u warsado waayo maalbadsi bis un uu ka rabo qaala baabu su'aali الsaalixiin dadka wan wanaagsan wax weydiisashadooda yacnii in la waxsiin la yidhaha hebelow qof wanaagsan oo saalixa sababtuna waxay tahay qofka wanaagsani waa ka naxariis badan yahay qofka kale waa ka garasho dhow yahay waxaa laga yaabaa marka tala fiican iyo maal labadaba inuu ka heli karo ayb wbihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaana allayثu huwa bnu sacdi can jacfar bni rabiicata can bakri bni sawaadata can muslim bni makhshiy huwa abu mucaawiyata almisriyu maqbuulu ninkan waa maqbuul can bni lfiraasiy ibnu lfiraasiyi marna can inabiyi buu dhahaa marna ibnu lfiraasiyi can abiihi sidaa datan oo kale laa yucrafu ismuhu magaciisa lama yaqaan wax tarjamaa jarx iyo tacdiil ina looma samaynin fahuwa fii cidaadi almajhuuliin ana alfiraasiya qaala lirasuuli illahi sal l slam nabigu ku yidhi ana alfiraasiya qaala liraasigan marka isaga kan waa saxaabi ayb haddase waxaad moodaa can ibni alfiraasiyi ana alfiraasiya qaala lirasuuli illahi sal l slam marka wuxuu ka waramaa qiso ounan joogin marka xadiidku mursal camal uu iska ahaana marka can ibni alfiraasiyi ana alfiraasiya qaala lirasuuli illahi sal l slama nebigu wuxuu ku yidhi as'alu yaa rasuula allah rasuul alloh waa weydiisana waxma weydiistaa macnaha qaala laa maya buu yidhi ha weydiisanin wain kunta saa'ilan mid wax su'aalaya haddaad tahay laabudda mid lagama maarmaanna ay tahay su-aashaadu fas'al isaalixiina dadka wan wanaagsan su'aalo sindi xaashiyada wuxuu leeyahay ay alqaadiriina calaa qadaa'i alxaajati alqaadiriina calaa qadaa'i alxaajati dadka saalixiinta ah oo baahida aad qabtana kuu gudi karo oo wax kuu qaban karo su-aal ow akhyaari nnaas ayaa laga wadaa dadka akhyaartooda ee kuwooda wanaagsan liannahum maxaa yeelay laa yuxrimuuna saa'ila qofka saa'ilkaa ka mancin maayaan oo wax u diidi maayaan wayucduuna maa yucduuna waxay bixinayaanna waxay ka bixinayaan can diibi nafsin ayagoon dhibsanaynin oo nafsadooda u fiican tahay yacnii qofka wanaagsan isagoon ku dhibsaninoo wax ku siinaa wax fiican buu ku siinayaa kuwayaalkaas marka wain kunta saa'ilan laabudda fas'al isaalixiin waxaynan awoodin horta lagama hadlaayo waa waxay iyagu karaan unbaa la weydiisana mana laga hadlaayo yacnii dad markaa dhintay oo saalixiina wax weydiista ma aha qofka dhintay adiga iyo isaga qaabkaad iskula xidhiiri lahaydeen waa idinka go-ay oo adduunyadiina ma joogo qaabkii uu adduunyada ku joogay qaab ka bedelan uu u nool yahay oo xayaata barsakhiya oo qabri dhexdiisuu ku nool yahay adigana adduunyo korkeedaad saaran tahay wixii uu marka adduunyada ku qaban jiray markii uu noolaay kulligood waa qaba karaa haddii la dhaho waa safaahana waa tahay diinna maba ahanba saas waayo hadday sidaasi jirto dadka markay joogaan adduunya nebigu sal l slam markuu dhintay ka gadaale masaa-isha diinigaa la weydii lahay waxaa dadka khilaaf haysto soo ma arkaysin oo ay isku hayaan mas'alo diin anaa toosan anaa toosan hadduu nebigu noolaa lahay ma kula tahay inuusan kala bixi lahayn oo adduunyada uu joogi lahay waa kala bixi lahay haddii marka nolosha uu qabriga ku nool yahay aan intaan la xiriirno aan dhihi karno rasuul allow mas'aladan noo sheegna waaba dhihi lahaynba isagana marka wixii saxa sheegi lahay markuu noolaay dadkuu tuji jiray jihaadkuu hogaami jiray yani waxaasoo dhan markii uu dhintay abuubakaraa bedelay nebiga sal l slam booskii salaada abuubakara istaaga haddii marka nebigu sida adduunyada u noolaay u nool yahay ay tahay salaadun dadka ka bixi lahay oo tuji lahay waxyaabaha marka ma sidaas maaha marka ayb macnaha marka xadiidka uu u keenay hadda meeshaas sidaas saas ninkan muslim ibnu makhshiy laftiisa imaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yidhi maa xadaa canhu hayru bakr bni sawaada ninkan unbaa u wariyey bis qaala dahabi baasaa miisaanka ku yidhi calaa haadaa marka laftiisu jahaalaa ku jirta ayb qaala baabu اlisticfaafi can اlmas'alati ka dhowrsiga dhowrsoonaanta xukunkeeda caddayntiisiibuu baab yahay can ilmas'alati barye laga dhowrsado wbihi qaala ahbaranaa qutaybat can maliki can ibni shihaabi can caطaaءi bni yaziida can abi saciidin اlkhudriyi ana naasan min alansaari dad ansaarta ka mida sa'aluu rasuul اllahi sal slam nebigay su-aasheen faacdaahum waa siiye uma sa'aluuhu waa weydiiyeen faacdaahum waa siiye xataa idaa nafida markuu dhammaaday maa cindahu agtiisa waxa ahaaday qaala wuxuu yidhi maa wixii yakuunu ahaanayo cindii aniga agteyda oo min khayrin khayr ah falan addakhirahu kaydsan maayo cankum xaggiina ka kaydsan maayo waman yastacfif qofkii isdhowro oo cifo dalbo yucifahu llaahu tacaala ilaahay dhowree waman yasbir qofkii sabro yusabirhu llaahu ilaahay sabarsiiye wamaa ucdiya axadun qof lama siiyo cataa'an siismo huwa khayrun ka khayr badan wa awsacu ka waasacnimo badan min asabri sabr marka baryada inay wanaag leedahay qofka isdhowro ilaahay dhowritaan uu siinaa cifu siinaya waa tarjamada marka meesha xadiidka uu ka waafaqayo dalab listicfaaf waxaa kaloo waman yastacfif laga qaadana ee qofku inuu dabeecad oo u dhashay uu bedeli karo hadduu dadaalo oo qofka yastacfif waxaa ku jira takalluf yacnii ninkii cifo iyo inuu dad ka maarmo isku dayo oo ku dadaalo yucifahu llaahu ilaahay dhowree oo cifow siina bacdi riwaayaat waman yatasabar qofkii sabar iska doondoono oo isa sabarsiiyo yusabirhu llaahu ilaahay waa sabaruu gelina meeshaa marka culammada tarbiyadana waxay yidhaahdaan dabaa'icda qofka waa la bedeli karaa in la bedeli karana waxaa u daliilay leeyihiin xayawaankiyaaba la bedelay dabcigii ou asalka u lahaayo eyga maalan waxay leeyihin waxaa dabci oo ah asalna uu u leeyahay sharah eyga waa hunguri weynyahay wixii uu soo gaaray inuu afka geliyo iska cuno ayuu jecel yahay eyga marka la tababaro la tababaro oo mucallam laga dhigo muxuu gaaraana heer uu ugaarta intou qabto oo uunan taabanin oo qofkii uu ku soo gaaro alkalbu lmucallam heerkaasuu gaaraa qofkan xayawaanaadka marka hadday aqbalayaan buu leeyahay ayay leeyihiin tababar iyo waxbarid iyo tarbiyeyn haddii xayawaankuba isku bedelayo dadka min baabi owlaaw oo dadka ilaahay caqli siiyey waasic diini ah qabo oo yani sida un loo tarbiyeeyay wax ku xiran w haddii laakiin la yidhaahdo qofkan dabcigaanu u dhashay dabcina lama bedeli karo waano abuurisaa ka horreysay haddii la dhaho qofka waanada la waaninayo abuuristiisaa ka horreysay dabcan abuuristu waa ka horreysaa laakiin disaa looga tago qofku ma fiicnaanayo haddii laakiin la cilaaj la geliyo oo la tarbiyeeyo oo meel uu ku tarbiyoobayo la geeyo oo fiican annaga mushkilada waxay tahay asbaabtii tarbiyada meeshii tarbiyada qaabilka oo ahayd wixii dhan ma leh hadhow marka dabeecaddi unbaa layskaga sallimaa qofka oo laleeyahay dabcigaasaan noqday dhib ma laha marka axaadiidtan marka waman yastacfif iyo waman yatasabar iyay soo qaataan culimadaas wbihi qaala ahbaranaa caliy bnu shucaybi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maliku can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa ilaa an ya'huda axadukum midkiin inuu qaato xablahu xarigiisa fayaxtadiba oo xaabo gurto calaa dahrihi dhabarkiisa oo kusoo xaabo qaato yaa khayrun lahu u khayr badan min an ya'tiya rajulan qof inuu u yimaado acdaahu اllahu caza wajala alla oo waxsiiye min fadlihi fadligiisa xaggiisa uu ka siiyey fayas'alahu ou su-aasho acdaahu ou manacahu ha siiyo ama ha u diido inuu sidaa yeelaa u khayr badan ou shaqaysto qaala baabu fadli man laa yasal man laa yas'alu nnaasa qofka aan dadka wax weydiisanin fadligiisa wuxuu ku yimid caddayntiisa wbihi qaala ahbaranaa cmr bnu caliyin wahuwa abu xafsin ilfallaas qaala xadaanaa yaxya huwa alqaطaan qaala xadaana bnu abi di'bin waa moxamed bnu cabdiraxmaan bni abi di'b qaala xadaanii moxamed bnu qays wahuwa almadaniy اlqaas hiqat can cabdiraxmaan bni yaziid bni mucaawiya cabdiraxmaan bni yaziid bni mucaawiyata bni abi sufyaan saduuqun arsla xadiiثa rawaa lahu الnasaa-iyu wbnu maaja can thawbaana qaala qaala rasuulu llahi sal l slam wuxuu yidhi nabiga man yadmanu lii man yadman yaa ii damaanaya lii aniga waaxidatan mid man yadmanu lii yaa ii damaanaya waaxidatan mid walahu ljannatu janno ay u sugnaanaysaa qaala yaxyaa yaxya alqataan waxa uu yidhi qaala haahunaa meeshan kelimatan buu sheegay macnaaha macnaheedu ay tahay anlaa yas'ala annaasa shay-an waxba inuunan weydiisanin dadka marka yaxya alqataan lafdigii ou thowbaan sheegay ma u cadda marka lafdigii marka shaki baa ka galay macnuu ku wariyey marka kelmad macnaheedu saas yahay laakiin inay sidaan tahay a'imo badanaa wariyeenoo musnad axmed iyo ibnu maajah iyo sida ku timid nacam taasaa marka iyaga alla yacnii qofku inaanu cidna waxu su-aalanin marka qofka inuuna waxba weydiisanin jannou ku gelaa marka hadiiba janno lagu gelaayo wax aada u qiimi badan waay dadka inaan la baryin waxna la su-aalanin wa bihi qaala akhbaranaa hishaam bnu camaar qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu xamzata wahuwa abu cabdiraxmaan alxadramiyu dimashqiyu hiqatu rumiya bilqadar qala xadaanii اlwsaaciyu can haaruuna bni ri'aabin anahu xadaahu an abi bakrin can qabiisata bni mukhaariqin qaala samictu nabiya sal l slam yaquulu nabigan maqlay oo dhahayo laa taslixu اlmas'alatu baryada uma habboonaanayso ilaa lialaatin saddex unbay u habboonaanaysaa rajulin nin asaabat maalahu maalkiisa ay ku dhacday jaa'ixatun aafo oo salgoyso fayas'alu waa weydiisanaa xataa yusiiba ilaa uu ka helo sidaadan wax ugu aado min cayshin oo nolol ah wax ku aado oo nolol ah uma yumsiku uma yumsiku dabadeed marka waa haysanaya oo ka jooga su-aasha warajulin iyo nin taxamala xamaalatan xamaalad xambaartay xamaaladda marka dayn ou maslaxo caama u galay fayas'alu xataa yu'addiya ilayhim waa su-aalanayaa ilaa yacni xataa yuaddaa ilayhim xataa yu-addiya ilaa uu ka gudanayo ilayhim xaggooda xamaalatahum wixii uu ka qaatay kuwii ku lahaa deynta ilaa uu u gudayo uma yumsiku can ilmas'alati baryada marka waa ka jooga warajulin iyo nin yaxlifu yaxlifu ay dhaaranayaan alaaatu nafarin saddex qof min qowmihi qowmkiisa ka midoo min dawi lxijaa caqliga kuwa u saaxiibka ah billaahi ay ku dhaaranayaan alle laqad xallat ilmas'alatu lifulaanin hebel mas'alada iyo baryada waa u xalaal noqotay fayas'alu waa su-aalayaa xataa yusiiba ilaa uu ka helo qiwaaman min maciishatin wax ugu toosan nolol wax ku toosan oo ku aado min maciishatin nolol ah uma yumsiku can ilmas'alati baryada waa ka joogaa famaa siwaa dalika suxtun wixii intaa ka soo haray waa xaaraan su-aashii in layska dhaafo ayuu xadiidkan tilmaamay ee hadday xataa baahi ku qabato baahidaas hadday daboolanto ka dambeya inaad ka joogsatid qof waxaad arkaya maalin walba iyo salaad kasta gadaasheeda hal shay uun hal wax baryaayo oo oo dhahaya maalan toban dollaraa laygu haystaa iyo ama boqol kunaa laygu haystaa boqolkii kun waa la siinaa salaada ku xigta haddana boqol kunaa leegu haystaa ayuu leeyahay qofkaasi marka baryadii wuxuu ka dhigtay shaqo kaasoo kale ma maya ee ninkan haddii uu baahdo uu dhibtoodo intii ku aadan markuu helo waa inuu ka joogsado qaala baabu xaddi alghinaa hodantinimada xadkeeda xaddulghinaa marka hadda waxaa loo baabaynaa waxay tahay sakada qof hani ah waxba kama qaato qof kee marka hani noqonaayo oo maxaa hani lagu noqdaa waay baabka marka waana baab muhima wabihi qaala ahbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa yaxya bnu aadam wahuwa saaxibu kitaabi اlkharaaj iqat imaam qaala xadaanaa sufyaan اthawriyu can xakiim bni jubayrin wahuwa alasadiyu daciifu rumiya bاtashayuc ninkan waa daciif can mxamed bn cabdiraxmaan bni yaziida can abiihi can cabdillaahi bni mascuudi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau yidhi man sa'ala qofkii weydiisto walahu maa yugniihi isagoo haysto wax deeqo jaa-at way imaanaysaa baryadii khumuushan diiritaan iyadoo ah ow amase kuduuxan iyadoo yacnii diirayso oo xaganayso fii wajhihi wejigiisa dhexdiisa ay ku tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah wamaadaa yugniihi maxaa deeqo oo qofka hani ka yeelo ay wamaadaa yusayiruhu haniyan qofka hani maxaa ka dhigo ow maadaa qhinaahu hodantinimadiisu maxay tahay qaala hamsuuna dirhaman konton dirham ow xisaabuhaa min adahab ama xisaabteeda oo dahab ah konton dirham ama xisaabteeda oo dahab u dhiganto marka haninimadu xad ma leedahay oo ma la xadayn karaa awalan xadiidkan ninkan xakiim ibnu jubayr baa ku jiro dacfi oo ku jiro imaam axmed baa waxaa laga wariyey xadiidku laakiin inuu xasaniyey oo duruq kale oo xadiidku wuxuu ku yimid waa dariiqan hadda kan ka dambeeya an ku daro qaala yaxyaa wuxuu yidhi qaala sufyaanu wasamictu zubaydan yuxadiu can moxamed bni cabdiraxmaan bni yasiid marka xakiim in la mutaabiceeya aad moodaa markaas waayo xakiim ibnu jubayrkii aan soo marnay daciifka ahaa wuxuu ka warinayay moxamed bni cabdiraxmaan zubayd ayaa hadda moxamed ibni cabdiraxmaan riwaayadan ka warinaya culimmada qaara marka riwaayadan midaas kale ku xoojiyey tuxfaha alimaamu اnasaa'i wuxuu yidhi ku taallo inuu yidhi laa naclamu axada qaala fi hada اlxadiiثi zubaydu hayra yaxya bni aadam yaxya bni aadam unbaa yidhi keliya wlaa nacrifu hada alxadiia ila min xadiidi xakiimi bni jubayr waxakiimu daciifu wasu'ila shucbatu can xadiidi xakiimin faqaala ahaafu nnaar xadiidkan ka waranaa lyidhi xadiidka xakiim naaraan ka cabsanayo waqad kaana rawaa canhu qadiiman markii hore waa ka wari jiray markaa dacfi iyo waxbuu uga tegay shucba marka xadiidka haddii la yidhaha alxadiiu xadiiu xakiim oo midkan waaba qalad maba jiro ay tahay xakiim waa daciif xadiidku saasuu daciif ku yahay marka amaa fiqiga xadiidka ku jiro konton dirham in hina haninimo lagu xadeeyo say noqone hinaha iyo faqrigu wax u laabanaya dadka ay ku kala duwan yihiin waay oo waxaa alimaamu shaaficiya laga wariyaa waxaa laga yaabaa nin inuu hal dirham hani ku noqon karo ninna inuu yacni boqol dirham hani uusan ku noqonaynin maalan ninku haddii mas-uuliyaad badan saaran yihiin afar xaasuu leeyahay ilmihiisu waa badan yihiin waalidaa meel u joogo oo aan waxba haysanin keligiisay dhaleen ninkaasoo kale iyo ninkii aan xaas lahayn isku ma ahan isku khamsuuna dirhaman haddii un laga dhigo xad laga dhigo ee khamsuun ka yarna qofka waa deeqi kartaa ka badanna inaynan deeqin waa dhacdaa bal dad shaqaysanayo doon leh ayaa masaakiin lagu sheegay ama safiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri haddana dad shaqaystoo doon lahoo wax u shaqeeyaanay ahaayeen marka waxaa fiican inuun marka dadka maadaama ay dadku ku kala duwan yihiin waxa qani ka dhigi karo waxba taxdiid inaan loo samaynin ayb nin walba intii uu qani ku noqdo markaas wixii ka dambeeya bari uma bannaana su-aalna yacni zakana la siin maayo qaala baabu lilxaafi fi lmas'alati su-aashii marka in lagu xeel dheeraado wuxuu ku soo arooray caddayntiisa wbihi qaala akhbaranaa xusein bnu xurayf qaala akhbaranaa sufyaanu can camrin can wahbi bni munabihin can akhiihi can mucaawiyata ana rasuula اllahi sal slm qaal laa tulxifuu fi lmas'alati su-aasha ha ku yani xeel dheeraaninina walaa yas'aluunii axadu minkum qof idinka idinka mida i weydiisan maayo shay-an wax wa ana lahu kaarihun anoo yacni nacayo fayubaaraka lahu oo markaa loo barakeeyo saa ma dhacaysa qof intuu waxsu-aalan maayo shay anoo dhibsanaayo fa yubaaraka lahu oo loo barakeeyo markaas fii maa acdaytuhu wixii aan siiyey markaa su-aasha inaan aad ilxaaf loogu gelin qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan manilmulxifu qofka su-aasha ku xeel dheeraadayoo baryada qofka ku salgooyey waa ayo wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala akhbaranaa yaxya bnu aadam can sufyaana bni cuyayna can daawuuda bni shaabuurin wa huwa abu sulaymaan almakiyu hiqat can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sal slam man sa'la qofkii weydiisto walahu arbacuuna dirhaman isagoo afartan dirham haysto fa huwa almulxifu waa mid baryada ku xeel dheeraaday ayb nusqada camr bnu shucaybna war baa ku jira ixtijaajkeedu laakiin in haddii sanadku ansaxo xasan u ahay xadiidkiisa ayb marka kanna taxdiid hadda ma keenayo qofkii afartan ay yani qaninimo u tahay oo haddana wax sii weydiiyo inuu baryo inuu mulxif yahay wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana bnu abi rijaal wahuwa cabduraxmaan ibnu abi rijaal saduuqun rubama ahda can cumaarata bni haziyata can cabdiraxmaan bni abi saciidin alkhudriyi can abiihi qaala wuxuu yidhi saraxatnii ummii ilaa rasuuli llahi sal slama ii dirtay ay ii sii daysay faataytuhu waan u imid waqacadtu waan fadhiistay fastaqbalanii waa isoo qaabilay wa qaala wuxuu yidhi man istaqhnaa akhnaahu allahu casa wajalla qofkii deeqtoonaado oo dadka ka deeqtoonaado maaha ilaahay qofkii dadka wuxooda ka deeqtoonaado akhnaahu allaahu alla wuxuu ka yeelaa mid qani ah waman istacafa qofkii dhowrsanaan dalbo acafahu allaahu ilaahay wuxuu ka yeelaa mid dhowrsoon waman istakfaa qofkii iskaafiyo kafaahu llaahu casa wajalla allah kaafinayo waman sa'la qofkii su-aasha walahu qiimatu uuqiyatin uuqiyad wax la-eg uuqiyadu marka waa arbacuuna dirhaman afartan dirham qofkii haysto ee wax su-aalo faqad alxafa baryadii waa ku xeel dheeraaday faqultu waxaan idhi naaqatii alyaaquutatu hashaydii yaaquutada khayrun way ka khayr badan tahay min uuqiyatin uuqiyad farajactu waan ka laabtay walam as'alhu mana su-aalan waxana ma weydiisanin haddii hal wuqiyad qofkii haysto oo wax weydiisto la yidhi waa su-aashuu ku xeel dheeraaday aniga hal geelaanba leeyahay buu yidhi oo ka qiimo badan wuqiyad ka qiimo badan marka wuxuu leeyahay waa iska laabtay waxba ma su-aalanin nebiga sal l qaala baabun idaa lam yakun lahu daraahimu hadduusan daraahim haysanin wa kaana lahu cadluha fiqi kala wa lacag ma haysto cad laakiin wax u dhigma lacagow haystaa oo maanta hadduu soo qaado ou lacag ku heli karo ama uu wax ku iibsan karo maalan badarow haystaa xoolow haystaa nool xoolaha nool waxbuu ku gada karaa badarkii waxbuu ku bedelo karaa daraahimtu marka maahan un inuu lacag un haysta ma aha ama fida uu gacanta ku hayo wbihi qaala alxaariu bnu miskiin wbihi qaala qaala alxaariu bnu miskiin qira'atan calayhi waana asmac can ibni اlqaasim qaala ahbaranaa maaliku can zayd bni aslam can caطaaء bni yasaar can rajulin min bani asadin qaala wuxuu yidhi nazltu ana waahlii bibaqiici اlqarqad aniga iyo qoyskayga waxaan degnay baqiic meesha baqiic اlqarqad ee qubuuraha agteeda faqaalat lii waxay igu tidhi xaaskiisaa laga yaabaa ama qof ehelkiisii ka mid idhab tag ilaa rasuulillahi sal slm nebiga u tag fasalhu lanaa shay-an wax noo soo weydii na'kuluhu aan cunayno fadahabtu ilaa rasuulillahi sal slm nebigaan u tegay fawajadtu cindahu rajulan nin ayaan agtiisa ku arkay yas'aluhu wax su'aalanaya warasuululahi sal slamna yaquulu ou dhahayo laa ajidu maa ucdiika ma helaayo waxaan ku siiyey ma haysto fawalla arajulu canhu ninkii waa ka jeestay nebiga xaggiisa wahuwa muqdabun isagoo xoogaa xanaaqsan oo la carogeliyey wahuwa yaquulu ou dhahaya lacamrii innaka latucdii man shi'ta qofkaad doontaa wax siisaa isagoo dhahaya bani aadam yaa ka eedbeelaya markan rasuulkiiba wuxuu leeyahay lacamrii innaka latucdii latucdii man shi'ta qofkaa rabtaad wax siisaa qof hadduu marka wax bixinaayo ama meel uu joogo meel uun dadka ay wax ku tabaayaan uu joogo ama asagiiba uu dan caama u istaago qof uun wax inuu yidhaahdo ama inuu yacnii dad gaaraad wax siisaa iyo dadkaad kaa rabtaa wax siisaa iyo isagoo daacada in la dhaho waa dhici kartaa laakiin waxaas inuu uga istaaga maaha qaala rasuulu llahi sal l slm nebigu waxa uu yidhi innahu la yaqdabu calaya waa ii caroonayaa allaa ajida maa ucdiyahu wax aan siiyo inaanmaa ucdiihi allaa ajida inaanan helaynin maa ucdiihi waxaan siiyo inaanan helaynin buu igula igula xanaaqaa buu yidhi uu igu xanaaqaa man sa'ala minkum qofkii idinka idinka midoo weydiisto walahu uuqiyatun uuqiyad isagoo haysto ow cadluhaa maxalushaahidka waa kan wax u dhigmo faqad sa'ala ilxaafan waa weydiistay si xeel dheeraan abuu weliba wax ku weydiistay oo uu su-aasha ku jiridgoynayo qofka xoolihiisa qaala alasadiyu waxa uu yidhi ninkii asadiga ah qolada faqultu waxaan idhi laliqxatun lanaa neef irmaan oo annaga aan haysanno noo sugnaaday khayrun waa ka khayr badan yahay min uuqiyatin uuqiyad isaab ka khayr badan hal neefoo irmaan aan haysannoa ka khayr badan waluuqiyatu arbacuuna dirhaman wey farajactu waan laabtay walam as'alhu mana su'aalinin nebiga waxba faqadima calaa rasuuli llahi sal l slm bacda dalika shaciirun wa zabiibun nebiga marka waxaa markaa u timid heed shaciir iyo waxaa masago ama heed iyo zabiib ayaa loo ayaa u yimid faqasama lanaa minhu waa nooga qaybiyey xataa aqnaana allahu caza wajala ilaa ilaahay uuna deeq naga dhigay kuwa deeqtoon wixii u yimid marka nebiga waa qaybiye waa kaa sala allahu calayhi wasalam wa bihi qaala akhbaranaa hannaadu bnu sariy can abi bakrin can abi xasiin can saalimin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slm laa taxulu sadaqatu sadaqada uma xalaal aha liqaniyin mid wax haysto caamun maqsuus waaye marka xadiidkan laa taxilu sadaqatu liqaniyin sadaqo qof wax haysto hani uma bannaana uma xalaal aha waa caam laakiin waa la khasisaa waxaana laga soo reebayaa waxaa laga soo reebayaa maalan qofka qaniga ah sadaqada hadduu gato miskiinkiyaa la siiyey waa milkiyey suuqou geystay xoolihii miskiinka maalan la siiyey kulligood de siyaalo kala duwanoo wax ugu baahan yahay goosaarou rabaa dharow u baahan yahay maalan wixii la siiyey sake ahaanta loo siiyey suuqou geystay waa gatay qayb ka mida nin qani oo haystaa ka iibsaday ma la dhahayo neefkan neefkii sadaqada waaye adoo qani asee u haysataa waa ugu bannaan tahay sidaas waxaa kaley ugu bannaanaa kartaa qaarim inuu noqdo waa deynoobay ninkan waa qani isaga hadda waa nin shaqaysto waay oo biilkiisa maanta ku filan waa soo dhacsa karaa dhinacaas marka laga fiiriya waa qani laakiin deynaa kortay ninkaa marka deynta ay kortay calaa sabiili khaarim inuu yahay waa u qaada karaa ma la dhahayo nin adiga shaqaystaa tahay waxba lagu sii maayo mal yacni wasfi faqiirnimo kuma qaada karo w faqri iyo maskana kuma qaada karaa laga wadaa laakiin wixii aan intaa ahayn caamil waayo maalan sadaqadiiuu ka shaqeeyaa oo shaqaalo waayo dowladdiiaa qortay waxaana loo qoray inuu zakaadka soo aruuriyey waa soo aruuriyey waa keenay ujrow ku leeyahay isaga wuxuu ka qaadanaa wixii mushaar uga aado shaqadaas uu soo qabtay hani isagoo ah marka waxwaa qaadan karaa caamil waa ku qaadan karaa caamilnimo ayb iyo maa ilaa dalika waxaa kaloo ku qaadan karaa jihaad fii sabiili illaahi ninkan marka yacni dagaal jihaad buu galaa xoolihiisii waxaa laga yaabaa inay meelo kale ku kala jirjiraanay ka xayiran yihiin sakadii marka qalabka wax uga gadanayo iyo safarkiisa iyo waxa ku tacalluqo waa laga sii karaa marka xadiidkan marka caamun maqsuus waayo culummada saasay dhahaan walaa lidii miratin xoog mid u saaxiibana sadaqada uma xalaal ah sawiyin oo eg buuxo meeshan marka waxaa laga qaadanaa iyadana qofku muxuu hani ku noqdaa hani wuxuu ku noqon karaa xoolo inuu haysto oo akoonka ama guriga lacag u taallo waa qanigu ku noqdaa waxaa kaloo qani ku noqdaa kasab inuu soo shaqaysto xoolo uma yeelaan laakiin subaxdiiu guriga ka baxaa waa soo shaqaynaa lacaguu keensan karaa waa qhaniyun bikasbihi waxaa kaloo qani ku noqon karaa ee haddii meel loo saaray biilkiisa maalan waa naag ninaa qabo ninkaa loo saaray waa waalid wax dhalay waayo wax ma haysto ilmihii ou dhalaya loo saaray ani waayo isaga laftiisa oo haniyun biayrihi ayrkiisuu hani ku noqday waxaa kaloo hani ku noqon karaa xirfad iyo shaqo xoogu u leeyahay nin xoog le waayo maanta hadduu suuqa tago waa soo helaa shaqo ninkaas ma la dhahaayo iska waxaa zakaa lagu siinaa la dhihi maayo orad shaqo tagaa la leeyahay laakiin haddii xirfad waa leeyahay shaqadii ma taalla laakiin waa raadiyaa waa raadiyaa ma soo helaayo kaasoo kale waa faqiir weliba shaqada in la dhiiri geliyo waayo hadday marka nidaamka markaas jiree dadka talada ay u dhiibtaan waxaa la rabaa inuu shaqada aad u dhiiri geliyo oo uu shaqada xataa kii aan xirfad lahayn in meelo xirfad laga barta lagu qasbo la furo oo lix bilood iyo hal sano iyo inta qofka la baro qof shaqaysan karo oo noqdo marka qof iska doqon oo meel iska taagan lama rabo duwalkan hadda galbeedkana waxaas waa yaqaanaan waa ku dadaalaan qofkii wax ma yaqaano waxaa la dowladdu waxay fiirinaya qoladan galbeedku waxay fiirinayaan qofkan waxaa la rabaa asna inuu isdabaro dowladduna ay wax ka wax ka hesho ayaga dantoodayba u fiirsanayaan markaas qofkii marka meelaa loo diraa xirfadaa la baraan waa xirfadii markuu soo barto kadibna shaqaa lala raadinaa meelaa marka madaxa loo gelina hadhow waxaa laga yaabaa sanada dambe iyo bilaha dambeba in isaga wax laga qaado canshuur iyo walaga wax laga qaado marka dadkan caalamulislaami waxaad moodaa dadka ka madaxda ah ummadda mas-uul inaynanba u ahaynaad moodaaba maxaa yeeley wixii dadkuan iyagaa mas-uul u ah iyagaa laga rabaa inay dadka maslaxadooda aad u fiiriyaan hadday masaalixda dadka ilaaliyaan oy wax fiican ku mashquuliyaanna waxaa laga yaabaa ayaga laftooda in laga mashquulo markaas oo hadda wax ay yaraadaanba wax kusoo taagan inay iska yaraadaan laakiin hadday dadku uun meel taagtaagan yihiin oy maanta dhan war iyo ku jiraan ayagay ku mashquulayaan marka warkiina ficiloo isku bedelaa marka dambe waxyaabahaasna waxyaabaha aadka caalamulislaami ama carab ha ahaadaan ama cajam ha ahaadaan dhibka u keenay ka mid tahay mas-uuliyada marka la rabaa ayb xadiidkan marka qofku inuu xoogiisa ama kasabkiisa inuu wax soo kasba karo hani inuu ku noqon kara laga qaadanayo qaala baabu mas'alati alqawiyi almuktasib qofka xoogga leh ee wax shaqaysan kara baryadiisu say tahay wax ma baryi karaa wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wamuxamed bnu lmuhanna qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can hishaami bni curwata qaala xadaanii abi qal xadaanii cubaydاllaahi bnu cadiy bni اlkhiyaar ninkan suxbadiisa waa laysku khilaafay qaar waxay yidhaahdeen markii fatxu maka sanadkii sideedaad mumayis uu ahaa nin wax kale sooci karo ahaa calaa haadaa suxba iyo inuu leeyahy u sheegaan cijli isaga wuxuu ku daray caddahu fii hiqaati الtaabiciin ayuu ku daray hiqaatu kibaari الtaabiciin mukhadram inuu iska yahayna waa dhici kartaa ana rajulayni xadaaahu laba nin ayaa u warameen anahumaa atayaa rasuula اllahi sal slm nebigay u yimaadeen yas'alaanihi ayagoo su'aalanaya min asadaqati faqultu waxaan idhi faqallaba fiihimaa albasara nebiga aragu ku rogrogay yani intuu kor iyo hoosuu ka fiiriyey wa qaala muxamadun waxa uu yidhi muxamed riwaayada moxamed ibn lmuhana basarahu yani moxamed ibn lmuhana basarahu buu yidhi camru bnu caliyina waxauu yidhi faqallaba fiihima albasara fara'aahumaa wuxuu arkay jaldayni inay yihiin laba xoog leh faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi in shi'tumaa haddaad doontaan waxwaa idin siina walaa xada fiiha sadaqada dhexdeedana wax dheefa uguma sugna liqaniyin mid wax haysto hani ah walaa liqawiyin iyo mid xoog laho muktasibin wax shaqaysto wax nasiib oo dheefa sadaqada kuma laha yani zakadii ma ku baxaysa waay qof hani ah ama qof shaqaysan karo oo shaqadiina ay taallo ma ku baxaysa hda آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحاaبه